Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo org. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka maanta ee radio ergo waa jimco taariikhdu ku beegan tahay lix iyo labaatanka luulyo sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo toban qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah boqolaal dad barakacay ah oo hor leh oo imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dhaqaala la-aan sababtay xiritaanka isbitaalka buur saalax ee gobolka mudug shirka saddexaad ee waxbarashada sare ee bulshooyinka kasoo kabanaya colaadaha oo muqdisho lagu soo gabagabeeyena waraysi ayaynu idinkaga haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dalandool oo aynu uga hadalno halisaha tahriibka iyo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha wararkii qiimaha xoolaha iyo xubintii murti iyo maahmaahna kama marna eh kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimo ee maanta oo uu soo jeediyo maxamed cabdulqaadir socdaal
mahadsanid leyla ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee masaf ayaa sheegay in in ka badan boqol qof la la'yahay kuwaasi oo saarnaa dooni ku degtay badda mediteraneanka ee libiya iyo yurub isku xirta kuwaasi oo laga cabsi qabo inay dhinteen warka ayaa lagu sheegay in arrintan naxdinta leh ay tahay in markab weyn oo ku quusay badda mediteraneanka waxay sheegeen in arrintan ay sii kordhinayso sii socoshada dadka lagu weynayo badaha iyadoo warka lagu xusay in dadkaasi qaar aan la badbaadin ururka ayaa sheegay inay daaweyn u samaynayaan dad ay soo badbaadiyeen kalluumaysato ururada bisha cas iyo lanqeyrta cas ee dalka filibiin ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xakameeyo faafitaanka cudurka kaneecada laga qaado ee dengu iyadoo dad badan u hayo hadda kuwaasi oo ku nool waddankaas in ka badan boqol toban iyo shan kun oo qof ayaa lagu soo wariyey in cudurka uu ku dhacay tan iyo bilowgii sanadkan taasi oo boqolkiiba siddeetan iyo shan ka badan tirada uu ku dhacay sanadkankii ka horreeyey labada kun iyo siddeed iyo tobanka cudurka dengu ayaa lagu sheegay inay u dhinteen afar boqol sagaashan iyo kow oo soddon boqolkiiba ay yihiin carruur da-doodu u dhexayso shan sano ilaa sagaal jir ururada ayaa sheegay inay sababayso in cudurka uu sii faafo roobka maansuun oo ka da-ay waddamada aasiya ku yaala kaasi oo filibiin ay ka cabsi qabto inuu sii faafiyo cudurka bilaha soo socda wararka arrimaha bini'aadamnimada ood kala socoteen idaacadda ergo dhegaystayaal waa naga inta warbixinadeenna oo maqal iyo qoraala waxaad dib uga daalacan kartaan barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g markana aan dib idinkugu celiyo idaacadda qaybaheedii kale iyo leyla
waa tahay dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijkeenna haddii aynu markan guda galnana isbitaalka magaalada buur saalax ee gobolka mudug ayaa u xirmay dhaqaala la-aan soo wajahday isbitaalka oo gacanta ay ku hayeen qurbajoog iyo dadka kasoo jeeda deegaanka ayaa xirnaa saddexdii bilood ee u dambeysay toddoba qof oo isugu jira haween iyo carruur ayaa bilihii u dambeeyey geeriyooday waxaana isbitaalka ugu dhow uu ku yaalaa magaalada gaalkacyo warbixintan waxaa soo jeedinaya cabdifataax maxamed mukhtaar isbitaalka degmada bursaalax ayaa xiran muddo lix bilood ah kadib markii ay dhaqaale waayeen qurba joogta deegaanka kasoo jeeda oo ku kala nool waddamada yurub iyo maraykanka oo hore gacanta ugu hayay isbitaalkaas isbitaalka ayaa ka kooban qaybta bukaanjiifka iyo qaybta hooyada iyo dhallaanka intaba hadda ma shaqaynayaan isbitaalka ayaa bixinayay adeegyo iyo daawo lacag la-aan ah waxaana ka shaqaynayey shaqaale gaaraya siddeed iyo toban qof oo isugu jiray dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal isbitaalka hadda waxaa jooga hal wiil oo ilaaliya isbitaalka maxamed cabdi mursal waa madaxa mashruuca maamula isbitaalka iyo dugsiga hoyiga leh ee degmada bursaalex ee gobolka mudug waxa uu sheegay in isbitaalku ay qurbajoogtii gacanta ku haysay ay soo waday muddo shan sano ah oo ay dhaqaale u soo dirayeen waxayna sheegeen intaas ka badan inay sii wadi karin isbitaalka muddo hadda laga jooga lix bilood laakiin waxaa jira daal ay ku daaleen maadaama qorshihii ay ka lahaayeen oo ahaa wakti kooban kadib in meeshaasi mas-uuliyaddeeda ay ka wareegto ama iyadoo ha iswada ama cid kale ha la wareegto taas baa xoogaa niyajab ku riday markii hore ayuu tilmaamay in ujeedka uusan ahayn in isbitaalka weligood ay sii wadaan qurbi joogta qorshahoodana wuxuu ahaa inay hirgeliyaan isbitaal markaasina ay si wada jir ah loo raadiyo dowlad ama hay-ad gacanta ku dhigta isbitaalka wasaaradda caafimaadka ayay u bandhigeen waxaana weli laga dhul sugayaa jawaabta ay bixiso wasaaradda sababta markii hore ay u hirgeliyeen qurbi joogta isbitaalka waxaa deegaanka ka jirtay baahi weyn oo isbitaal maadaama gaalkacyo ay ugu dhoweed goob isbitaal loo aado isbitaalka markii uu xirmay waxaa baahi weyn laga dareemay qeybta hooyada iyo dhallaanka waxaa ka dhashay dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin in hooyada uurka leh aysan haysan meel ay kula socoto xaaladeeda caafimaad ama markii fool qabato loo qaado isbitaalka gaalkacyo oo toddobaatan iyo afar kilomitir u jira deegaanka gaadiidka laga helo oo yar iyo baabuurta oo qaali ah oo halkiiba gaari lagu kiraysto boqol iyo soddon doolar haweenka waxay ku sii adkaysay xaaladda saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waxaa geeriyootay inta gaalkacyo loo sii waday ilaa iyo toddoba qof afar ay dumar yihiin halka inta kalena ay tahay caruur sida uu inoo xaqiijiyey iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee degmada bursaale cabdirasaaq cabdi cismaan cadisay taasi waxay keentay dee in caruur badan oo lasii qaaday iyo gobol badan oo la qaaday in dhexda ay ku dhintaan oo ilmihiina ilmihiina ayna kasoo bixin jid kale ayna ku dhalin rabin in ay ku dhintaan meydkoodii markaa ama dib loo sixiliyo ama horey loo gudbiyo gaalkacay la geeyo afar afar dumara inay dhinteen iyadoo jidka loo sii wado oo gaalkacay lagu wado oo la fargareeyey saddex dumarana waa saddex caruurana waa waa sidoo kale way jirin shukri geedi kaliif waa hooyo uun toddobaadii ay uga dhiman tahay xilligii dhalmadeeda hadda waxay ku jirtaa bisheedii sideedaad waxay ka walwalsan tahay isbitaalka bursaalax ee xiran waxay hore u maqashay in gabdho badan oo gaalkacyo loo sii wado ay jidka ku geeriyoodeen taasina ay ku abuurtay walaac magacaanabad wal badan buu nagu hayaa isbitalka xiran waxaa weeye ayaroo gubana xagga caafimaadku naga caawin jiray hadda ayaroo gubana daliinka umulisaduu naga caawin jiray xagga naga caawin jiray waxa weeye muddadaa lixda bilooda oo xiran yahay dhibaato badan oo shacabka soo foofsaatay kamid kowge walwalkaan qabno isbitaalka xiristiisa weeye walaa laga hali isbitaalka xiran welwal buu nagu hayaa waxaa weeye ayaro gobol maadaama haweenka uurka la-aanahay meel kaloo hadda aan la xariifnaa aananahay isan isbitaal kaloo noo dhowna uusa jirin uurka ay leedahay ayay ku sheegtay inuu yahay mid dhow labada kun iyo toddobiyo tobankii ayay kasoo barakacday deegaanka maaneed oo degmada booq ka tirsan waxay kasoo carartay iyadii qoyskeeda oo lix qof ka kooban abaarihii labada kun iyo toddobiyo tobankii oo deegaankaa saameeyey intii ay usoo socotay magaalada bursaalax ayay la kulantay fool kadib waxaa la keenay isbitaalka bursaalax oo ay ku dhashay wiil xilligaas waxyaabaha kale ay ka walaacsan tahay shugri ayay ku sheegtay in ay tahay qof deegaanka ku ah baraka waxayna deggan tahay xero yar oo ku taalla duleedka magaalada waxaana ku nool xeradaas ilaa iyo afartan qoys oo ah dadkii abaarihii ka soo cararay hadda xaalkeeda caafimaad waxa ay kala socotaa oo ay ka waraysataa umulsa dhaqameedyada jooga deegaanka xaliibo maxamed ciise waa umulsa dhaqameed muddo sagaal sano ah ka shaqaynaysay degmada bursaalax waxay sheegtay in isbitaalka inta uu xiran yahay ay la kulantay ilaa iyo labaatan gabdhood oo laga keenay miyiga fog ee etoobiya bilihii inta uu xiran yahay isbitaalka awal ayay sheegtay in saddexdii biloodba mar loo keeni jiray saddex ilaa iyo afar dumar ah waxay xustay inay ugu darnayd hooyo laga keenay tuulada jiracle oo degmada booq u jirta labaatan kilomitir waxaa loo keenay dhammaadkii bishii shanaad ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxay u sheegtay inuu cunugu ku weyn yahay oo aanan waxba laga qaban karin oo gabadhan gaalkacya loo qaado si xaalkeeda wax looga qabto waa xilli habeen ah saacadduna ay tahay sagaal saac deegaanka waxaa ku yar gaadiidka waxaa la raadiyey gaari ambalasta ah ee isbitaalka bursaalax uu leeyahay markaasna waxaa laga codsaday in shidaal gaarigaas lagu shubo si gabadhaan loo geeyo gaalkacyo ogolaansho kadib waxay hooyada iyo cunugeedaba ay ku geeriyoodeen jidka intii ay usii socdeen waxay sheegtay in haweenka umulisooyinka ah ee jooga magaalada ay gaarayaan ilaa iyo lix haween ah isbitaalka xiran ayay bidhaamisay in culayskiisa oo dhan uu ku soo rogmaday umulso dhaqameedyada markaasina ay la kulmaan caqabado badan oo aysan umuliso dhaqameedyada waxba ka qaban karin
waxaan la kulanaa marmar inaan maaragtay weyno gaari lagu qaadi lahaa oo maaragtay ambulanska gaariga oo qariban in iyo la yaabo gaari lama hayo oo aan dadka idhaahno idinka gaariinkeeda qofka lagu raadsada waxaa jira oo gaariga la yaabo cilada ku jira waa suban yahay waxaa kula jiray maaragtay qof meel fog laga keenay macnaha aniga waxyaabaha aada ii muruga galiya waxay ahayd qof meel fog laga keenay oo aad meel fog laga keenay oo laga yaabo hameeniya maalin lasoo wareego meelaha etoobiya ee tuulooyinka oo laga keeno sida gaalkacyo kursaalax baa isbitaal la yidhaahdo markii la oo qofkii oo siriyoosa meeshii uu soo gaaro inuu wuxuu u baahnaa ka waayo oo markaa anaguna aan iska siifidino qofkii oo siriyoosa cabdifataax maxamed mukhtaar radio ergo nairobi
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye rabbi ha noo soo ergoosto hana naga ergoosto allahayow hayaan midda noo ergoosto indhaha carabka la arkay ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
raadiyo ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha ku haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee raadiyo ergo dhotoar g waxaad la socotaan tabintayada maanta oo qaybaheedii hore aynu marayno markana muqdisho shirweynaha saddexaad ee tacliinta sare ee bulshooyinka kasoo kabanaya colaadaha iyo rabshadaha oo magaalada muqdisho ka socday muddo saddex maalin ah ayaa shalay galab halkaa lagu soo gabagabeeyey shirka oo ay ka qayb galeen aqoon-yahano soomaaliyeed iyo kuwo ka socday wadamada suudaan libiya iyo mas-uuliyiin wadamo kale ka socday ayaa waxaa soo qabanqaabisay jaamacadda ummadda soomaaliyeed jaamacaddu waxay sanad walba daraasad ka samaysaa horumarinta waxbarashada waxaana shirkan la qabtaa saddexdii sanaba mar iyada oo sanadkan xoogga lagu saaray tayeenta waxbarashada iyo caafimaadka soomaaliya cabdi geele oo ah guddoomiyaha shirka ayaa wariyaha raadiyo ergo ee magaalada muqdisho maxamed ibraahim bulbul uga waramay muhiimadda shirka xilliga lasoo bilaabay iyo ujeeddada laga leeyahay shirkan ay qabanqaabisay jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee looga hadlayay waxbarashada sare ee wadamada ka soo baxa colaadaha shirkan waxay ahayd markii saddexaadee aan qabanno waxaa la qabtay kii waxaa ku xigtay kii waxaa ku xigtay sanadkan sanadkii kii waxaa ka soo qayb galay dadwoogu ka kala yimid ilaa iyo sideed waddan oo ay ka mid ahaayeen turkiga ay ka mid ahaayeen thailand malaysia norway sweden south africa sudan sanadkan waxaa ka soo qayb galay intii sanadkii hore timid iyo in badan oo lagu soo diray oo waxaa kusoo darmaday australia waxaa kusoo darmaday maraykanka waxaa kusoo darmaday ingiriiska aqoonyahan badan baa isugu yimid oo soomaaliya ajnabi waa leh waxyaabaha laga hadlay ee fookaska lagu saaray shirkana waxaa ka mid ahaa waxay ahayd sustainable development groups laba kun iyo soddonka adduunku waxa uu ku ballamay in meel la isugu yimaado oo wadan waliba wadamadu for instance marka caafimaadka laga hadlayo la yareeyo dhimashada hooyada la yareeyo dhimashada caruurta goofartiga la yareeyo iyo gaajada dadku ay helaan universal mataqaanaa education oo ilmaha dalka jooga oo dhan ay waxbarasho helaan waxyaabaha marka aan xoogga lagu saaraya shirkan wuxuu ahaa sidii soomaaliya ay ku gaari lahayd mataqaanaa sustainable development goalska laba kun iyo soddonka meesha ina ka rabo sidii lagu gaari lahaa si markaa talo looga siiyo dowladda arrinkaa isaga ah waxaan isu keennay cilmi baarayaal tiro badan oo fiilasha kala duwan ee aan soo sheegay cilmi baarisa ku sameeyey cilmi baarisahoodii ayay shirka ka barasantigareeyeen mid walibana macnaha cilmibaaristiisii waxa uu ku soo gabagabeeyey recommendation ama talo taladaas oo ku baysgaraysan evidence ama xaqiiq ku baysgaraysan in badan oo cilmibaarisahaas waxaa laga sameeyey dalka in badanna waxaa laga sameeyey meelo kale laakiin marxaladoodu ay u dhowdahay marxaladda dalkeena oo taladaasi ay macnaha ay noola ekaatay mid anfacaysa dalkeenna oo looga dayan karo marka cilmi baarisahaas waxaanu ku samaynaynaa ugaa samarays garaynay shirka waxaa ka soo qaybgalay siyaasiyiin tiro badan oo maalintii koobaad joogay maalintii labaad joogay maalintii saddexaadna joogay si wuxuu ay u dhaqangalaan marka waxay u baahan yihiin in la isu keeno cilmi baarayaashii aqoonta soo jeedinayey iyo siyaasigii dhaqangelinayey oo boolisi u bedelayey taladii la soo jeediyey marka jaamacadda ummaddu waxay isu keentay siyaasigii iyo cilmi baarihii sidaas ayaan ugu talagalnay marka wixii cilmi baarayaashu soo jeediyeen in siyaasiyiintu ay qaado la geeyo golaha baarlamaanka siyaasad loo bedelo la dhaqangeliya marka goormee dhalatay fikradda ah in la sameeyo shirka
shirkii u horreeyey waxaa la sameeyey laba kun iyo lix iyo tobankii markaas in shirkaa la sameeyaa oo uu international noqdaa waxay ahayd dream anigaan kula hadlaya oo hadda shirkan jermanka ka ahaa markaas waxay ila ahayd wax uun mustaqbalka waddankan colaaduhu daashadeen dhibaatadu daashatay in shir internationala lagu qabto adduunka la isaga yimaado wakti bay u baahan tahay baan lahaa maanta waxaan aaminsanahay in ay tahay meel cilmi baarayaasha adduunka oo dhan ay isugu imaan karaan sababtoo ah shirkii sanadkii saddexaad oo successful uu marayaa sanad walbana cilmi baarayaasha soo dirsanaya beebarrada way ka badanayaan intii hore sanadkan haddaan kaaga soo qaado boqol iyo labiiyo toban cilmi baare ayaa soo dirsatay risaadkooda inay shirkan ka baresentay gareeyaan oo adduunkao dhan ka soo dirsaday waxaanu ka qaadannay soddon iyo kow baybar ayaan ka qaadannay datmins toddobaatan in ka badan ayaan reject gareyn waxyaabo badan oo jiray ayaa nagu kalifayey oo ay u badnayd wakhtiga oo yaraa oo saddex bere aan ka dhignay markii hore iyo sbaceka aan haysanay sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa inaan shirkan aan ku martiqaadno ilaa iyo toddoba boqol ilaa kun qof lagana soo jeediyey ugu yaraan siddeetan beebar ay cilmibaarayaal ka soo jeediyaan marka macnaha waxaan isleeyahay shirkaani wuxuu noqday shir successfula oo taabo galay marka sanad kastama waxaad aad shirkan kusoo kaga dooni doontaan waxbarashada wadamada kasoo gabanaya colaadaha mise waxaa kaloo jira muddo
sanadkan waxaanu kaga doonnay sanadkii kii aan kaaga soo bilaabo waxau ahaa shirku waxa uu ku ekaa waxbarashada iyo caafimaadka sanadkii kii waxaa lagaga dooday caafimaadka waxbarashada sare iyo boferty reductionka sanadkan waxaa looga dooday caafimaadka waxbarashada boferty reductionka iyo national dialogue for sustainable peace amase dib u heshiisiin dhab ah sidee dalkaan u gaari karaa waxaa ka soo qayb galay oo jeedinayay ilaa sideed brofesor oo global level ah oo isugu jira soomaali south african suudaan waddamo kale oo colaada ka soo qabtay iyo dhibaatooyin oo marxaladoodii marxaladdaa ka soo gudbay laakiin soomaaliya ay joogto maanta meel ay mar joogi jireen oo u baahan in waaya aragnimadooda aan isticmaalo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegeystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban markana waxay noo soo socdaa wararka qiimaha xoolaha hase yeeshee aan ka hormariyo mid ka mid ah dadkii inaga soo wacay nambarka gaaban ee laba kun labayo toban oo ka hadlaya xaalada deegaankiisa asalaamu calaykum raadiyo ergo waa farxaan daayir oo jooga magaalada cawdwa gobolka galgaduud tuulo hoosmaado oo layihahdo magaalo hoosmaado oo layihahdo dalambal jooga waaye waxaan ka codsanaynaa dadweynaha ay nala soo gaaraan gurma degdega halkaa waxaa ku nool dad qaxootiya oo kasoo qaxay abaartii siba kusoo qaxay degmada balamballe abaar sabable ayaana saameysay dad iyo dunyo way saameysay dadkaas waa dad u dhaafa laba kun iyo shan boqol qof oo qoys kor u dhaafa weeye waxaan ka codsananaa gurma degdega inay soo gaaraan beesha caalamka iyo u-n-ka iyo dowladda soomaaliya ayaan si aada uga codsanana iyo hay-adaha madax banaan kuwa maxaliga xarumaha waaweyn shirkadaha ummadda soomaaliyeed gaariyada soomaaliyeed dad iyo dowlad markiisii jooga walaalayaal noo soo gurmada masoo gaarsiiya ayaa leenahay gurma degdeg waxaa noogu daray markaa waxay waa wax la xiro wax la cabo wax lagu akorto dhaxanta lagu akorto qaabuhu saa-id ayaa dhacaya maalmahana xagaa ayaa furtay walaalayaal soo gaarsiiyey gurma walaalayaal gubana soo gaarsiiya meeshan waan kala soo hadlayna xaalada way xun tahay dagmarkaas ayaa dhooban aqow codkeyga wax lacaga maahan waxaan kusoo gaarsiinaya si lacag la-aan ayaa kusoo gaarsiinaya aadinkana kasoo dhiidhiya lacagta iyo gurmadka walaal-darrada ka walaalayaal usoo istaaga dowladana soomaaliya waxaan ka codsanayaa inay noo joogindhigto dowladana soomaaliya
hagaag dhegaystayaasha doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijyada ka baxa raadiyo ergo iyo kuwa fariimaha inooga soo diraya deegaanadooda waxay naga soo wici karaan nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban markana kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta uu kasoo diyaariyey magaalada hargeysa wariyaha raadiyo ergo ilyaas cabdi cali
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararka qiimaha xoolaha ay ka marayaan sayladan magaalada hargeyso aan maanta ku eegi doono qiimaha la kala siistay geela looda iyo adhiga saylada maanta dhaqdhaqaaqeedu aada ayaa ugu farabadanya maadaama xilligan lagu kala iibsanayo xoolaha moojinka xajka aan ku bilaabay geela qaliinkaa heerkiisa koowaad ayaa ka maraya saylada magaalada hargeysa maanta sagaal milyan geela qaliinkaa heerkiisa labaadna waxa uu marayaa toddoba milyan halka geela qaliinkaa heerkiisa saddexaad saylada magaalada hargeysa lagu kala iibsanayo saddex milyan geela dhaqaalka heerkiisa koobaad saylada magaalada hargeysa saaka waxaa lagu kala iibsanayaa saddex milyan iyo toddoba boqol geela dhaqaalka heerkiisa labaadna waxaa la kala iibsanayaa saddex milyan iyo saddex boqol oo lacagta shilin soomaali ganacanka ah halka geela dhaqaalka heerkiisa saddexaad la kala iibsanayo laba milyan iyo shan boqol lacagta shilin somalilanka ah hasha dhashay ee ilmaha wadata maanta saylada magaalada hargeysa waxaa lagu kala iibsanayaa koob iyo toban milyan oo lacagta shilin somalilanka ah haybe axmed awcali oo ka mid a dilaaliinta geela ku iibiya saylada magaalada hargeysa waxa uu sheegayaa inaan wax dhoofa geela lagu kala iibsanayn saylada balse qaliin ay yihiin iyo dhaqaal haa qaalimadu sanadka may kan horaa ugu dambaysay dayrte ayaa ugu dambaysay may dhoofin haa laguma kala iibsanay geel dhoofa ima geel geen jiray markii hore waxaa la geen jiray yamantaa qaadan jirtay dee xaggoodun bay ka joogsatay malaha waa wakti malaha geel ku yimaadaan deegaanada imka geel deegaanada dhan walba uu kaga yimaadaa waqooyiga iyo oogada iyo agagaarka hargeysaba uu ka yimaad looda qaliinkaa heerkeeda koowaad saylada magaalada hargeysa maanta waxaa lagu kala siisanayaa saddex milyan iyo saddex boqol oo lacagta shilin somalilanka ah looda qaliinkaa heerkeeda labaad saylada magaalada hargeysa saaka waxaa la kala siisanayaa laba milyan iyo siddeed boqol halka looda qaliinkaa heerkeeda saddexaadna la kala siisanayo laba milyan iyo shan boqol oo lacagta shilin somalilanka ah saaca dhalay ee ilmaha wata waxaa la kala siisanayaa saylada magaalada hargeysa saaka shan milyan sida uu noo sheegay maxamed ismaaciil xasan oo sayladan magaalada hargeysa ku iibiya qaybta looda dilaalkani waxa uu sheegay inaan looda dhoofka lagu kala iibsanayn sayladan magaalada hargeysa saaka dhidiga waa la qalayaa uune ma dhoofaa waa waa hilib uur hargeysa uur meel kale ugama baxaa waa qaritaan waxaa iska bedelay looda markii hore dumarkaa wada keeni jiro way badnayd iminkana dumarkiibaa xagga adhiga u baydhay sidaa awgeed markaa way yaraatay xaggaasa isbedel ka yimid haddii aan egno adhiga dhoofkaa saaka saylada magaalada hargeysa waxaa la kalsanayaa heerkiisa koowaad shan boqol iyo labaatan kun oo lacagta shilin somalilanka ah dhoofka heerkiisa labaad waxaa la kala siisanayaa shan boqol iyo lix kun oo lacagta shilin somalilan halka dhoofka heerkiisa saddexaadna la kala siisanayo afar boqol iyo shan iyo sagaashan kun oo lacagta shilin somalilanka ah adhiga qaliinka heerkiisa koowaad saaka saylada magaalada hargeysa waxa uu ka marayaa lix boqol iyo konton kun oo lacagta shilinka somalilan ah adhiga qaliinka heerkiisa labaadna waxaa la kalsanayaa shan boqol iyo konton kun oo shilin somalilanah halka adhiga qaliinka heerkiisa saddexaadna la kala siisanayo laba boqol iyo konton lacagta shilin somalilanka adhiga dhaqaalka heerkiisa koowaad waxaa la kala siisanayaa saddex boqol iyo soddon kun halka adhiga dhaqaalka heerkiisa labaadna lagu kala iibsanayo laba boqol iyo konton kun heerka saddexaad dhaqaalka waxaa la kala siisanayaa saaka saylada magaalada hargeysa laba boqol oo shilin somalilanah sida ay noo sheegtay malyuun sulub ismaaciil oo ka mid a haweenka dilaalatada ka ah saylada magaalada hargeysa xoluu somalilan ma kusoo beeshurtaan meel kale holaan kale ka yimaadaane somalilan ma kusoo beeshurtaan aaggaa somalilan ma ka yimaadaan waqooyigeeda iyo galbeedkeeda iyo koonfurteedaba somalilan ma ka yimaadaan xoluhu aad buu wanaagsan yahay aad boqol ka boqol aad buu bushan wanaagsan yahay maasha allah baabuurtii raggii xoolihii intuba tuu faas buu socotaa shaqadu waa nimca ilaahay maasha allah weeyaan dhegaystayaal intaas waxaa inoogu dhan wararkii qiimaha xoolaha ay ka marayeen saylada magaalada hargeysa maanta geela looda iyo adhiga
hagaag dhegaystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha arrimaha bini aadamnimo ee ergo tabintayda maanta waxaa qayb ka ah warbixin aynu ka diyaarinay barakacayaal hor leh oo soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaas oo kasoo cararaya deegaanadooda sababa la xiriira cunayaraan ka jirta markana muqdisho golaha naafada qaranka soomaaliyeed ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ugu sheegay dadka baraha bulshada isticmaala iyo warbaahinta qaar in ay joojiyaan adeegsiga warar aan la hubin oo si ula xiriirinaya dadka naafada ah qaraxii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho haddaba tihoftiraha raadiyo ergo maxiidiin axmed rooble ayaa war-saxaafadeedka golahu ay soo saareen isha soo mariyey
leyla aad baad u mahadsan tahay war-saxaafadeedka golaha naafada qaranka soomaaliyeed ee soo saareen waxa uu ku socday warbaahinta soomaaliyeed iyo dadka baraha bulshada adeegsada waxa ayna ka digayeen in ay ka taxadiraan wararka aadka baryahan dambe ay u faafinayeen ee la xiriiraahi in dad naafaahi si uun ugu lug lahaayeen qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir golaha naafada qaranka waxay ka digayeen warbaahintu inay ka taxadarto tabinta wararka aan la hubin oo aan ahayn war rasmiya oo laga helay hay-adaha amniga ama dowladda soomaaliyeed waxa ayna war-saxaafadeed ka muuqday in golaha naafada qaranka soomaaliyeed ay walaac ka qabaan in warkaa aan la hubin faafintiisu saameyn ku yeesho xiriirka ka dhexeeyahi bulshada soomaaliyeed iyo dadka naafadaah ee soomaaliyeed saraakiil ka tirsan golaha naafada qaranka soomaaliyeed ayaanu telefoonka kula hadalnay waxay ka walaaceen in ay warbaahinta cod ahaan ula hadlaan iyagoo sheegay inay amnigooga u baqanayaan ama inay saameyn arrinka ku yeelatahay ay ka walaacsan yihiin waxa ayna ku baaqayeen oo ay kula talinayaan dadka soomaaliyeed iyo warbaahintuba in aysan ka hor dhicin baaritaanka dowladda soomaaliya oo la sugo inta dowladdu si rasmiya uga hadlayso ama u shaacinayso ama u faafinayso dadka ku lugta lahaa iyo dadka aan ku lugta lahayn qaraxa ka dhacay xarunta gobolka banaadir
radio ergo ayaa nagala socotaan oo ad ka maqashaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dhegeystayaasha qaar ee jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha ku haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aynu ku leenahay ee radio ergo dotowarji markana waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijka halisaha tahriibka aynu uga hadalno ee dalandool waxaa soo jeedinaya cabdifataax maxamed mukhtaar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo idinla socodsiinayo anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara barnaamijka dalandool maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa dood ku saabsan sida tahriibka loo joojin karo waryaheenna magaalada burco sadiiq yuusuf kalaf ayaa inoo soo jeedinaya doodaas waxaa doodani kala qayb qaadanaya abdifataax bashiir oo cilmiga xisaabaadka ka dhiga jaamacadda golis iyo maxamed maxamuud oo arday ka ah jaamacadda abaarso iyo canab carab oo ah hooyo ay ka tahriibtay laba hablood oo mid ka mida hadda ay ku xildhiban tahay libiya dhibaato badan iyo kharash badan uu ka galay sida ii sheegtay laba iyo dhowr iyo toban kun oo dollar hadda ay ku malayso welina ay hadda joogto libiya doodan ayaynu ku soo qaadanaynaa sideebaha tahriibta loo joojin karaa marka hore dhammaantiin kusoo dhowaada idaacadda raadiyo ergo aan ku bilaabo cabdifatax bashiir oo ah aqoon-yahan sidee baad u malaynaysaa in tahriibta loo joojin karo ama loo hakin karo waxaynu ognahay gobolka kontogdheer inuu ka mid yahay ama magaalada burco ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay dhallinyaradu ka tahriibto sideebaad is leedahay waa loo joojin karaa cabdifataxow ee tahriib qaabka joojinta ama sidee loo joojin karaa tahriibtaa faraha badan horta waa in dhowr meelood laga eegaa arrinta mar waa in laga eegaa xaggii waalidka iyo caruurta barbaarintoodii mar waa in laga eego qofkii tahriibaya laftigiisa ee dhalinyarada ahaa oo inta badan boqolkiiba sagaashan cidda tahriibaysa waa dhalinyaro tobanka kale la waa dad waaweyn marna waa in laga eego dhinacii dowladda iyo maamulkii jiray marka haddii saddexdaasi ay isla fahamsan yihiin dhibaatada dhaqaale iyo dhibaatada nafeed ee ay keenayso inuu qofku intuu wadankiisii ka cariro wadan kale gaadho waa qodob aan u malaynayo in ay suuragal tahay in inna lagu yareeyo dadkan tacriibaya haddii aan ka eego tusaale ahaan oo kale dhanka waalidka waalidku waxaa laga rabaa inuu ilmihiisa yar si wanaagsan u barbaariyo oo dhaqankii iyo diintii iyo somalilan darnimadii iyo wixiiba iyo wadaniyadii ku barbaariyo oo jeclaysiiyo wadankiisi iyo meel kale oo aan halkan ahayn inaanay jirin qodobka u dambeeya oo xagga xukuumaddu waxay ahayd in system adag oo xagga diiwaangelinta muwaadinka ah loo dhigo oo ay dowladdu ogaato maxaa maanta muwaadiniin idin ka baxday maxaa maanta muwaadiniin idin joogta way waan gartay aad baad mahadsan tahay cabdisax maxamed horta marka hore dee waa inay jirtaa boolicy ama siyaasad dowladda uga degsan oo ay leedahay oo lagu xakameeya waa in loo sameeya marka hore waxyaalaha kale aan isleeyahay waa lagu xakameyn karaa ama waa lagu joojin karaa waxbarashada oo la tayeeyo oo qofka la baro skills iyo xirfado in la baro inuu shaqaysto haddii uu shaqaystana inuu taariibo waxba ugama bax way cabditax waxa tahay ku soo noqdo adiga waxa tahay aqoon-yahan ma dhinaca dawlad ama maamulka laga doonaya in ay tahriibta iyagu hakiyaan se bulshada ayaa hakin kara tahriibka oo dhalinyaradii u samayn karaa sida saaxiibkii maxamed sheegayo shaqa abuur in xeer iyo boolasi laga keeno socodkan ay dadku samaynayaan iyo taxriibtan iminka tusaale ahaan oo kale kulankii ugu dambeeyey aan kaga qayb galo arrin lagaga hadlayo tahriibka waxaan qabaa inaanay xeerar adag weli somalilan ka lahayn tahriibka iyo qofka wax tahriibinaya taasina waa waa qayb ka mida bulshadu inay qayb ka tahay tahriibka socda aad baad mahadsan tahay cabdiftaax aanu imaado hooye canab carab waxaa kaa tahriibay sida aan warka ku hayo laba hablood mid ka mid a hadda yurub bay joogtaa tii kale magafa ku haysta meesha la yihahdo libiya lacag badan oo dhowr iyo toban kun oo dollara aya afar iyo toban kun oo dollar bay kugu mar kugu maraysaa ha waxaad ii sheegtay inaad usbuucan aad boqol iyo konton dollar aada u dirtay oo maryo ah oo masaarifta halkan aad uga dirto dhibaato badan baa kaa soo maray adiga tahriibta sidee baad u malaynaysaa in tahriibka lagu joojin karo ama lagu yarayn karo mid walba markaan ogaado inay tahriibaysa duruus dheer waan u dhigay waan la hadlay waa laydin dilayaa waa laydin qalanayaa waa laydin kufsanayaa waa ku bacaysaan kasoo nabad noqon maysaan waa dhimanaysaan iska jooga wax nala qaba waa hacaynkan sidaanaanu idin odhanayna waxaanu idhaahno dhiga uma lahayn waxbaa u laacayay meel kale markii arda sababa laygu sheegay waxaan idhi ka daba tegi maayo de ila anigu mar walba lacag ma hayo iyo waa gabadha dambe waa ta hore waa ta hore ha waa tii sidaa ku tagtay ta dambe waxay tidhi waa tegaya waa ina yar iskuul bay dhiganaysay sanad ba u harhsanaa waa agoon adeer ruma ma leh oo aabe ma leh oo walaal wax ku taraya ma leh waa aniga qofka ay ka tegaysa iyadoo yar oo dhalatay baan anigu qaatay oo idhi anigaa korsanaya wax guulana kamaanu gaadhin ay leediya ku maqan tahay sanad iyo sideed bilood bay dhibaatadaa badan baa canabi kaa soo gaadhay dhibaatadaa badan bay iga soo gaadhay sideebaad u malaynaysaa inta hadhay hablahaaga inta hadhay iyo inamadaada inta hadhay sideebaad u malaynaysaa in loo maarayn karo iyo loo joojin loo maarayn karo aan anigu wax saaraa anigu sidaasaan ula tacaalay oo waan u taag waayo dee qof kaa cararaya lama celin karo xoola kaa cararaya waa la xidhaa waa la celiyaa waxaan wax ka saaray anigu horta nimanka tahriibiya burco qaar baa joogo intaa lagu sheegaya ragga tahriibiya ee dadka tahriibiya ee lacagta gurta ee magaalada burco jooga horta marka hore kuwaa in dawladdu tallaabo ka qaadaabaan anigu jeclahay dawladdu sia wax ka qabataabaa la cabdisax waad maqlaysaa canab ma la odhan karaa wax waxaa lagaga qabanayaa in dadka halkan jooga ee dadka wax tahriibinaya horta marka hore gacanta lagu soo dhigo sidii aan markii hore sheegay si hooyo canab sheegtayba waa laba arrimood isku soo dhow iminka waxay noo sheegtay inay jirto ilmaha yar inta burco laga kaxeeyo ilaa iyo inta lala tegayo goob fog oo lacagtii khasab lagaga dhigayo qofkii waalidka inay iyagu nooliga qabaan marka waxaad dareemaysaa waxaan inay tahay wixii dee ka ganacsiga bini aadanka sidaad horta maxamed oo adigu in doodi halkay maraysa waad garanaysaa meel xasaasiya maraysaa sida lagaga joojin karaana waxa weeyaan dadka oo xididkooda la raaco ruudka loo saaro ama xididka loo saaro wey ugu dambayntii sida ugu fudud ee aynu odhan karno waa loo joojin karayaa tahriibta waa loo joojin karaya ama waa loo yarayn karayaa waa sidee bulshada oo wacyigelin hadday ururada bulshada tahay iyo hadday waalidka tahay wacyigelin loo sameeyo dhalinyarada canabi adigu waxaa tahay hooyo sidaynu soo sheegnay carruur ka tahriibtay waayo arag baa tahay gundhigii baa tahay adigu waayo arag baa tahay waxaad waayo arag u tahay carruur tahriibtada waayo arag u tahay qodobada ay dhalinyarada soo sheegeen ee ah in wacyigelin la sameeyo in xukuumadda ama baarlamaanka la mariyo sidee bay adiga kula tahay anigu waa ila ansaxsan tahay waan ku raacsanay iyagaan ku raacsanay sababta oo ah dee inaga waxa inaga sarrayso inaga xoog weyn dowladdeena aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaa doodan igala qayb galay cabdifataax bashir oo cilmiga xisaabaadka ka dhiga jaamacadda golis iyo maxamed maxamuud oo jaamacadda abaarso een, ah arday wax ka- ka barta iyo canab carab oo ah hooyo ay caruurtu ka taariiftay aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad ayuu u mahadsan yahay sadiiq yuusuf qalaf oo inoo soo jeedinayay dooda ku saabsan sida tahriibka loo joojin karo guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka dalandool waa naga intaa barnaamijkan oo kale aanteenu ku kulmi doonno waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta waa tahay dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan ood ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban markana aynu wada dhagaysanno mid ka mid ah dhagaystayaashii inaga soo wacay nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban allo asalaamu calaykum radio ergo waa yuusuf cabdullaahi diiri oo inaga soo wacayo magaalada beledweyne waxaa dhibaato nagu haysto shida soomaali la-aan taasoo keentay dadka masaakiinta ee inay ku baaba'aan waa maatintiin radio erga taasoo layga gaarsiiyo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoosto hana naga ergoosto allaha yow ha yeel midda noo ergoosto indhaha caalamka la arkay ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa kusoo qulqulaya dad barakac ah oo hor leh oo ka imaanaya deegaanadooda dadkan oo beeraley iyo xoololey isugu jira waxay magaalada u imaanayaan si ay nolol u helaan markii deegaanadooda ay ka waayeen wax ay cunaan haddaba warbixin arrintaa ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha raadiyo ergo muxiidiin xasan maxamed boqolaal qoysas beeraley iyo xoolo dhaqato oo ay saabaysay roobyarida oo ka imaanaya degmooyinka qansax dheereef diinsoor berdaale iyo buur rakaba ee gobolka baay ayaa soo gaaraya xeryaha ay ku nool yihiin qoysas horey ugu soo barakacay abaaro roobabkii guga ee sanadkan iyo kii deertii ee kasii horreeyey oo aan si wanaagsan uga da'in deegaanadan ayaa sababay inuu saameeyo wax soo saarkii beeraha oo ay qoysas badan ku tiirsanaayeen guddoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo aadan carab ayaa raadiyo ergo u sheegay in bishii juun iyo bishan julaay ay soo galeen magaalada in ka badan kun qoys hagaaya jar dhuuba jarfoo hagaaya jarta tarkoobka oo guud ee waliba ahaa kaamankun hataa aragnay daraadii kormeer maalinta inka dambaytay dhinaca a d c yaseni kun boqol tomon iyo lama dhus oo kale haayeen laakiin maalintiiba wali kuway haytaa tralling ayama korna anatigek wali saanay golaha wasiirada ili jareen dhinaca a d c kaamankan kuseeni dhinigungna way kuseeni ideeda u dheeraa waa kuseeni waliba reed intuunan seenay oo dad yowna han aragnay halin halin una nin surugna ku daro marka tarkoobka sii wali nin haytay hay'adda i o m oo meel walba shaqaalan roogda marka waa dad ka geeka kooyan dad yar meh runtii wal oo inta ku kooban korna meh qoysaskan imaanaya ayaa u badan beeraley iyadoo qaar xoololey ah oo abaarihii ku ceertoobayna ay ku jiraan hilowlaay cali maxamed oo qoyskeedu uu ka kooban yahay lix ruux oo beeraley ahayd ayaa ka mid a qoysaskaas waxay ka soo barakacday deegaanka deebweyne oo hoos tagta degmada qansax dheere waxay soo lugaynaysay iyada iyo lix qoys oo kale saddex maalin carruurta waxay soo saartay gaari dameer oo ay wadatay halka dadka waaweynna ay lugaynayeen hilowlaay waxay ergo u sheegtay inaysan wadan wax sahay ah sida biyaha iyo cuntada muddadaasi ayay sheegtay in hadba tuulooyinka ay soo marayeen ay dadka deggan weydiisanayeen inay ku caawiyaan biyo ay cabaan waxay ku jirtaa kaamka cusub ee qansax dheere ee barakacyaasha cusub hadda ay soo degeen oo ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada baydhabo raashin mahalna may rooge tomanberi roog tomanberi rooginta bi mayna siina wal mayna siina sasak roog ayta yana dhowo hayta wal unahaysna male wal karaan elay irkishen elay bakamne meel galaana male geedo abuali inta kususuruneya ka tegna noolal wala gornye ha gurudaane yaga gadado hayna ye madonaftaki ila yoinata ooda ooda an ofane hoobana hanien burin danfti ooda boyka jire gorila haysade ko obsadaane goriga baka obsadaane naftaana hed mado hano hakug dhawai horor hatan hano hakug dhawai horora weelohoi wal yar hanun kale hok bahala ba tomonkun akale tomonkun ka yo irsaagdoi ai mayin goyang hano hano ruute ka garey hano sokoreya lamakun haka garey yo ferferglaha saddex xilli roobaad ma jirin wax abuur oo u soo baxay inkastoo ay isku dayayeen haddana roobka oo yaraa awgeed waxba uma soo bixin keedkii ugu dambeeyey ee haysatay ayay abuur ka dhigatay isla markaana abuurkii ka qalalay markii ay abuurtay beerteedii oo siddeed hektar ah taasina keentay in nolol ay u soo raadsato magaalada baydhabo ee gobolka baay misigo gelle iyo digir ayaa u badnaa xilliyadii hore dalagyada ay beeran jirtay iyadoo saddex maalina ay ku qaadatay inay soo gaarto magaalada baydhabo qoysaska cusub oo aan xeryaha cusub ku booqday ayaa ka muuqata diif iyo dhibaatadii ay ka soo barakaceen ee abaarta ah goobaha hadda ay soo degeen kuma haystaan noloshii ay islahaayeen waad ka helaysaan baydhabo waxaa ku adag helitaanka biyaha cuntada iyo iyagoo aan haysan musqulo ay isticmaalaan maxamed nuur maxamed isaga iyo carruurtiisa toddobada ah muddo toddoba maalin ayaa ku qaadatay inay ku soo gaaraan magaalada baydhabo iyagoo soo lugeeyey sagaashan kilomitir oo baydhabo iyo qansax dheere u dhexaysa isagoo carruurta qaar dhabirkiisa marba mid ku soo xambaarayey haraad iyo gaajo ayuu sheegay inay dareemeen dadsoomung amala unutrayn iyaalka daron aan habadkosi saga naanay taa on ronto la eriyaan habada haleento ay maduunug afka lanka teegaa oo irbaamad lahaga teelgale wasaasaya inta ka koy anti on dekoynin wal on helnay banaagan la wanahana siinay lahana qaabilayna ma leh maxamed nuur gudaha qansax dheere uu ku noolaa waxa uu sheegay inay waddooyinka ka xiran yihiin wax shaqo la qabto aanay ka jirin beerihii ay ku tiirsanaayeen ay abaarsadeen wuxuu sheegay in wixii ay rajaynayeen wax ahayn ay kala kulmeen magaalada baydhabo oo hadda ay ku sugan yihiin walaun hata dhaxantin un hatantini gobata inba dhibka intu hatanihay isma ariditin may abaarahaytin lahaytin meelbi isdhaantoba male naarmeen gogoba maleedi la sheegay amase gobatalen hegina dhibahan ku tamni intana dheef makelna dhiblay ka qabn lamid wijiba dhiblay ka qabn ilahay aakhira samasiinka welolena madan saciide sheekh cali waxay ka mid tahay qoysaska cusub ee dhowaan ka soo barakacay degmada diinsoor ee gobolka baay waxay wadataa afar carruur ah oo aabbahooda dhintay iyada iyo afar qoys oo kale ayaa gaari dameerka ka soo baxsaday degmada diinsoor xilli aroor hore oo aan kaamka cusub ay ku jirto aan ku booqday waxaa ku ooynayey carruurteeda oo ii sheegtay inay habeenkaas gaajo ku seexdeen nololyo hanirete hangabe tumanka kun here lamkun oo sokoreha gabe bis kalkala mahaysada beriska maydeed korbeysas tuma ishan ku hanile dhibaatadaasana haysa baaha iyona iyaa koroorne baaha iyo abaara koroorne warkalmaa horjoogyaasha xeryaha barakacayaasha cusub iyo maamulka degmada baydhabo ayaa sheegaya in maalin kasta tiro hor leh oo barakacayaal cusub ay ku soo biirayaan xeryahan sida uu ergo u sheegay cabdi kayr aadan cali oo ah guddoomiyaha kaamka qasax dheere muxudiin xusni raadiyaha ergo magaalada baydhabo
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhagaysan kartaa raadiyow sooyaal mawjadda f m ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo rediyo ergo ayaad nagala socotaan waxaad naga maqashaan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirban qaybihii dambe ee barnaamijkayaga ayaanu soo gaarnay markana xubintii murti iyo mahmaah iyo maxamed saalax ballan habeennimo ballan habeennimo dadku waxay ahaan jireen markii gadaal loo noqdo iyo dhaqankeennii xoolo dhaqatay ahaan jireen marka ballan habeennimo habeenkii baa la ballamaa subaxii qofku wuxuu qaban lahaa kii ari raaci lahaa kii geel raaci lahaa kii dhaamin lahaa shaqada la qabanayo berri baa lagu ballami jiray marka qofku habeenkii markii la ballamo oo adigu saasaad yeelaysaa saasaad yeelaysaa lais yidhaahdo subaxii ayaa qof waliba wixii loo diray uu samaynaya tusaale ahaan gabar baa ari raaci jirtay waxaa laga yaabaa ballanka habeenkii in la yihahdo adigu beri ariga raaci maysid wax xaliima raaci mayse xaawaa raacaysa in la yidhaahdo marka xaawo ayaa berri raacaysa arigi raacaysa ee xaliima ma raacayso sidoo kale wiilashii geela beri adigaa ku qabisan maxamedow baa lagu odhanaya ama jaamacow isna axmed isna waa dhaaminaya bal odhaanku ku qaybsan yahay saasoo kale ayaa hawsha laysu qaybi laysugu qaybin jiray habeenkii aa shaqada badanaabana aabbaha ayaa shaqada kala qaybin jiray oo isagaa mas-uul ahaa dadka isagaa caruurta shaqada u kala qaybin jiray haddii reerku markaa uu odagu maqan yahayna sidoo kale hooyadii iyo qofka u weyn oo kale caruurta wiila gabar ku noqdaba ayaa shaqada saasaa loo qaybsan jiray mar walbana markii ay caadi tahay laakiin markii shaqa uu soo baxdo hawl soo baxdo markaas ayaa saas shaqada loo kala ratiib jiray waxa weeye waa sida magaalada markii la yidhaahdo odagii shaqu aadaya hooya guriga raashinkay karinaysaa muxuu caruurtii iskoolkii iyo dugsigii bay kala aadayaan oo kale berri adu shala adigu iskoolkii waa goysay oo kaleeto waa la dhahaya shala adigu iskoolkii waa goysay hebelow waa la dhahaya berri haddaa goyso ogow saasoo kale baa la dhahaya marka waa shaqa ratibkii weeye marka habeenkii shaqadaa la kala ratibtay ama la kala samaystay waxaa lagu ballamay ayaa subxii qof weliba fulinaya marka waxaa loo leeyahay ballan hameennimo habeenkii baa la ballamay maxaa lagu ballamay shaqadii jarmaado subax buu leeyahay qofkaani ja wixiisi baa u diyaar markii dhinac kale laga fiiriyo hadda markaad safraysid alaabtaadaa diyaarsanaysaa borsadaada diyaarsanaysaa qalabkaagii oo dhan baa meel dhigaysaa si aadan hadhowto qalab qalab kuugu noqonin
hagaag waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo waxaad naga maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban tibinteeda maanta ayaad weli dhagaysanaysaan markana kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo uu magaalada gaalkacyo kasoo diray wariyaha raadiyo ergo jibriil cismaan cilmi
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barnaamijka waxaa marti ugu ah doctor daahir axmed soofe oo ku takhasusay cudurada guud waxa uu ka howlgalaa isbitaalka koonfurta gaalkacyo doctor kusoo dhawo radio ergo waa mahadsantihiin radio ergo aad baad adna u mahadsan tahay doctore dhegaystayaasha radio ergo ee jooga dhulka soomaalida ayaa su-aalo waxa ay soo weydiiyaan kolba markaa dhakhtarka barnaamijka martida ku ah toddobaadkanna adiga ayaa marti ku ah oo aan kusoo dhaweyneynaa dhegaystayaashuna su-aala ay kusoo weydiin doonaan dhegaystaha ugu horeeya waxa uu ku weydiiyey assalaamu calaykum radio ergo waa yuusuf cabdi maxamed waxaan joogaa magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe radio ergo waxaan weydiinayaa maxaa lagu gartaa samboorka oo si daran dadka ugu badan soomaaliyeed radio ergo waad mahadsan tihiin bismi illahi raxmaan raxiim waa mahadsan yahay cabdi oo jowar naga soo wacay cudurka ugu horeeya oo ah samboorka oo loo yaqaano rinitis ercilmeedka loo yaqaano uu yahay samboorku ama rinitisku waa mostly waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka yimaadaa allergic most common allergic waaye cudurada elergiga oo sida maaragtay lagu kala qaado ka mid yahay sidoo kale waxa weeye waa inflammation ku dhaca nasalka sanka xuboobka sanka ku dhaca sidoo kale cudurkaas calaamaduhu qofku ku dareemi karaa inuu samboor qabo calaamadahaas waxaa ka mid ah inuu qofkii isku arka hindhiso badan sneezin cuncun oo sanka xaggiisa ah iyo indhaha iyo dhagaha uu ka dareemo sidoo kale qofku wuxuu arkahayaa waxa la yidhahda rinoria oo ah sanka oo biyo badan ka socdaan marka cuncunkaas uu dareemo sidoo kale qofku wuxuu isku arkahayaa calaamadihii ayaanu qofku ku dareemi karo inuu samboor yahay oo cudurada kale uga saari karo wuxuu ka mid ah in congestion wax la yidhahda sanka inuu xirmo ama uu daloolkii sanka meesha hawadu soo maraysay marka cuncunkaasi dareemo barar ku yimaado cuncunkii uu meeshii xiranto oo congestion u dhaco sidoo kale wuxuu dareemayaa ka dhalan karaa inuu madax xanuun uu qofkii dareemo maadaama cuncun badan iyo hindhiso iyo uu dareemayo inuu madax xanuun uu dareemo indhihii oo guduuta waxyaalahaas waxa waa relative la yihiin kow horta maadaama aan sheegnay inuu yahay cudurkan allergic ama wax maaragta uu qofku uu jirkiisa u dhibsanayo oo marka sensitivity ku yahay waxa ugu horeeya inuu la sameeyo qodobka koobaad waxa weeye waa environmental control wuxuu ka shaqeeyo hadduu qofkan uu ku kicinayo aftirkeedu waa dhibaato marka waxaa la yidhahda marka environmental control horta wixii ku kicina inuu ka fogaado taas waa qodobka ugu muhiimsan oo managementigiisa ah haddii laga soo gudbo waxaa ku xiga wax dawo qofkii markii calaamadahan oo isku arkay oo goob caafimaad yimaado badanaa talin tala la tala la siiyaa oo inuu wixii kiciya ka fogaado kadibna dawa la siiyaa waa qodobka labaad markaas oo ah pharmacological treatment badanaa dadka waxaa ku badan inuu dawadii markuu relief dareemo qofkii inuu iska joojiyo marka taas caafimaad yar markuu dareemo inuu iska joojiyo taasna xal maahan waxay waqti bay leedahay dawada uu lagu qaato oo maadaama cudur ay la dareerayso aan sheegnay bacteria in la dareerayso ayadana duration waqti uu ku qaadanay leedahay taasna waxay ku xiran tahay dhakhtarku waqti uu kula taliyo inuu raaco cabdi waa mahadsan yahay waxaan rajaynayaa inuu fahmay su-aashaas talaadana qaadan doono waa yahay waa mahadsan tahay dhegeystaha kale haddii aan u tallawno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوا أخر محمد علي joogana gobolka mudug degmada xaragdheere waxaan ka cabanayaa xanuun aadiga ayaa idhibaysa oo aada ii kulul dhakhtarka waxaan u sheegi lahaa baabashiir baa laydhahana way hayaa cidhid ayaa bahashna goosanaya oo dheecaan keenaya marna xirmaya dhakhtarka sidaasaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu run ahaantii daahir waa su-aashiisu islamkiisu waa laba su-aal oo saaran su-aasha haddaan kala qaadno oo ah kaadida oo wuxuu sheegay dhibaysa markay soo baxayso oo uu sameynayo maaragtay urination marka waxyaalaha keena inkastuu uu suu sheegay uusan meel caafimaad tegin haddana calaamaduu sheeganaya haddaan u fiirino difficulty urinationka wax la yiraahdo ama dasyuriyada waxa keena waxyaalo badan ah keena mas ku xiran tahay qofka historyga laga qaado iyo si maaragtay inay waraysi lala yeesho inay kaadi dhiig leedahay xilliga ay dhibayso marka haddaanu aan ka taabano qodobada yani waxyaalaha ku keeni kara meelka inkastoo agekiisa xitaa uusan noo sheegin haddana waxyaalaha keeni kara waxaa ka mid ah raggan oo mustili ku badan brusted waxa la yidhaha qanjir waxaa jira oo xilka kaadida soo qaada hoos ku hoos yaalla oo mararka qaar weynaada oo weynaada marka enlargement brusted hadduu dhaco cariiri uu ku keenayaa meeshii kaadida xididka soo qaad tubadii soo qaadaysay ayuu cariiri ku keenayaa qofkii wuxuu dareemayaa inay kaadida dhibayso ama socodki wuu xirayaa qofku markaasuu sii weynaado kusii xiran tahay sidoo kale waxyaalaha kaloo keena waxaa ka mid ah oo waddankeena aada ugu badan waa stonka ama dhagaxa kalkoloska dhagaxuna aada inoogu badan yahay maadaama biyo nadiif aan nu cabin marka dhagaxuna uu aad buu markaasuu biyo cabaal qof ku yarayahay wuu samaysmi ogyahay aysanna wuxuu keeni karaa inuu meeshii xiro dhagax uu xiro ayana uu keeni karto oo kaadidii sida qofka uu ku dhibto infectionada ku dhaca sida UTI urinary tract infection kuna isna xanuun iyo wuxuu ku keeni karaa yani isna dhibaato ku keeni karaa xagga kaadida hemorrhoidka ama baabsiirka uu sidoo kale uu sheegtay daahir baabsiirku run ahaantii horta waa wax sida dhakhtarku ku gaari karo aragti oo physicalba loo arki karo isaga wuxuu noqdaa labo oo mid internal gudaha kasoo baxa iyo mid external ah wax kalena maahan baabsiirku waa xididadii oo maadaama meeshan ay qaybtan dambe oo qofku uu ka saxaroodo waxay leedahay cautions faceless cautions barkimo oo isa saaran oo xididdo oo fiscalaarku u badan yahay markuu qofku jiirasho badan sameeyo ama maaragtay calooshu ay constipation wax la yihahda ku dhacdo oo ay adkaato saxradiisii oo kale jiirasho badan uu samaynayaa jiirashadaas waxay keenaysaa cadaadis marka waxay ku keeni kartaa in xididkii fakado oo dhiig galo meeshii taas way ku abuurmahayaa hooyooyinka uurkale xitaa qaarkood badana way ku badan yihiin maadaama iyagu xilli culaysku saaran yahay constipationkaas ama saxradaas aad ku imaan karto qofku wuxuu isku arkayaa marka meeshii oo wax uusan ku arki jirin uu arkaya oo ah yacni wax kasoo buurtay ama kasoo dheeraaday jirkii intiisa kale uusan arki jirin awl hore u lahaan jirin cuncun sometimes dhiig ayuu arki karaa xanuun ayuu arki karaa laakiin waxaan kula talin lahaa waxa baawsiirku maadaama aan sheegnay inuu ku yimaado jiirashadaas badan iyo calooshu adkaata inuu sameeyo qofka daahir dietary modification waxa la yidhahdo inuu cuntada uu qaadanayo wax ka bedelo oo cuntada qolofta la qaato si calooshiisa u jeclaa u jilicsanaato oo wax jilicsan uu dhigo biyo badanna uu cabo hadduu uu wax zaa'id uu dareemayo inaan dhakhtarka u dhow inuu la xiriiro si loo fiiriyo gradeka uu maraayo waayahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan galxay idinkaga imaanaya waxaa marti ugu ah daahir axmed soofe dhegeystaha kale haddii aan u tallaabno waadan cidhifturuxuuf jooga ceelafey waa idin salaamaya raadiyo ergo raadiyo ergo waxaan weydiinaya xanuunka la yidhaaho qabsinka qabsinka maxaa lagu gartaa baan dictoorka weydiinayaa waa mahadsantihiin raadiyo ergo aadan cilmi oo ceel afweyne jooga xanuunka uu sheeganayo qabsinku waxaan odhan karnaa horta qabsin markii la yidhaahdo waxaa badanaa oo ugu badan oo ku dhaca waxa weeye ambadicites waxa la yidhaha inflammation of ambadiciska waa midka ugu horeeya oo ugu haddana halistiisu leeyahay aad u badan yahay marka ambadicitkasuna waa emergency waa xaalad degdeg ah hadduu qofka isku arko xanuun saa'id ah oo qaybta bidixda caloosha qaybta hoose ah xanuun saa'id oo iska arko sidoo kale oo isku arko aarya la-aan iyo wax calooshii aan ka imaanin xara la-aan isku arko xaaladdaas waa xaalad emergency ah waxaan aadan kula talinaynaa maadaama ambadicetix uu haris yahay hadduu waqti dheer sii joogin uu complication badan u keeni karo oo uu keeni karo dhibaato inuu dilaaco oo calooshii intii kala saameeyo asay dhibaato kala keeno waxaan kula talinaynaa goobta caafimaad ugu dhow inuu tago si xaaladiis wax looga qabto asalaamu calaykum raadiyo ergo magacaygu waa cali siciid cumar oo jooga magaalada cadaalad ee gobolka galgaduud dhakhtarka waxaan weydiinayaa qanjirka cid ka mid a hadduu go-o ama uu dilaaco ma la kabi karaa mise waa looga kabi karo siciid waa mahadsan yahay aadana soo wacay horta markii la yidhaahdo qanjir waxa weeye waxyaalo badan ayaa ku dhici kara qanjirka infectionno badan ayaa ku dhici kara waxay ku xiran tahay waqtiga uu qanjirada ka xanuunsanaa ama qanjiro badan uu ka xanuunsan yahay maalkaas qanjira marka wuxuu u baahan yahay cali siciid hadduu uu dhibaato ka dareemayo qanjirkaas ama dhaawac uu ka dareemayo inuu goob caafimaad tago waxyaalo badan ayaa keeni kara bacteria ku dhici karta qanjirka oo dhaawac gaarsiin karta haddii waxyaa waqti dheer uu qabay oo qanjirkaas uu xanuunayo waxa la yidhahda condalaria jiri karta oo tbda qaarkeed way ku dhacdaa qanjirada aad baa doctor u mahadsan tahay guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo sidaan idin sheegay toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada gaalkacyo doctor daahir axmed soofi ayaa barnaamijka marti ugu ahaa oo ku takhasusay cudurrada guud islamarkaana ka howlgala isbitaalka koonfurta gaalkacyo doctor aad baad u mahadsan tahay
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen muwjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
Bye.